dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada laadiyaha isnaa ee magaalada jowhar toddobaadkii baadahan oo kale ayaad barateen in aan halkan idinkaga soo gudbiy barnaamijka ka aan kusoo qaadano mowduucyo kala duwan hadduu ay buwenraal ka noqdaan toddobaadkan barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa munaasabad lagu dahfurayay jaamacadda cusub ee almustaqbal farceeda magaalada jowhar intaan u gudagelin barnaamijka fariinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba'an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer sakiy munaasabadan oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle maamulka degmada jowhar macalimiin qeybaha kala duwan iyo bulshadii marti sharaf kale ayaa ujeedkeedu ahaa xarig jarka jaamacadda cusub ee mustaqbal farceeda magaalada jowhar ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay shariif xuseen maxamuud oo kamid ah maamulka jaamacadda mustaqbal kaoo ka warbixiyay ujeedka loo hirgeliyay jaamacaddan
waxaan u mahad celiyaa guddoomiyaha ahna doqa magaalada mudane ismaan mukhtaar baari waxaan kaloo u mahad celiyaa xogeeyaha asna degmada jowhar wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashadaasna waa u mahad celiyaa oo maanta nagala soo qayb qaalay xafladan furitaanka jaamacadda mustaqbal ee kusoo faraxtay magaalada jowhar hore jaamacado badan ayaa u yiilay magaaladan jowhar ilaa iyo laba jaamacadood ilaa saddex jaamacadooda ku tiilay jaamacadda mustaqbal waxay uga duganaa doontaa jaamacad jaamacadaha kale horta iyadoo gurigaagii aad joogtid dadkaagii aad la nooshahay beerahaagii aad farinaysid inay kuu keento waxbarasho waxbarashadaas oo haddana loow ah oo qiimaheerna ouna badnaa doonin oo qiimaha hooseeya lagu baran doono maadaama ay heerjoor ay yihiin dad iska beeraleey ah dad iska tabar daran ay yihiin jaamacaddan jaamacadaha kale way ka dugan tahay xagga qiimahaan way uga dugnaa doontaa hadduu alla ka raali noqdo waxaan dadweynaha ku nool magaalada jowhar gaar ahaan dhalinyarada sanadkan ka qali jirtay iskuullada waxaan waxaan ugu baaqaa amba aan dhihi lahay jaamacadda mustaqbal wax walba oo muqdisho ah keeli leeday inay jaamacaddan ay idin hayso kuliyad walbana aa keeli doontaan midda kale jowhar waa meelo oo meelo muhiima waayo oo waxbarashada aada ugu fiican dadka herjoor waxbarashadoona waa dad aada iyo aada waxbarashada u jecel waxaan kaloon kusoo kordhina jaamacaddan inaana medicine aan jowhar laga bixi jirin medicinnna waan kusoo kordhinay jaamacaddan medicine ay bixi doontaa doala ka raali noqdo waxaan leeyahay herjoohorow ka faa'iidaysta jaamacaddan mustaqbal waa jaamacad curdun ah oo magaalada laga yaqaano ilaa iyo kambasyo badan ay ku leedahay magaalada muqdisho ilaa iyo dibadaha xataa kambasooyin badan ay ku leedahay ha laga faa'iidaystaan leeyahay qiimaha yarna waa qiimo hooseeyo soo dhowaada herjoohar kusoo dhowaada jaamacadda mustaqbal waa jaamacad aada iyo aada idiin soo dhaweeyeyso gacmo furan idinku soo dhaweeyeyso dhalinyaro herjoohar ay ka shaqeeyaan dad jowhar ku dhashan ay joogaan kusoo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin hagaag dhegaystayaal weli waxaad degeysanaysaan waa barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaa ee magaalada jowhar markana guddoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada cusmaan maxamed mukhtaar baare iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmada ayaa madasha kasoo jeediyay hadallo kooban maanta waxaan u joognaa xarigjarka jaamacadda mustaqbal jaamacadda mustaqbal waxaa in maanta lagu soo kordhiyo degmada jowhar ayna qayb ka noqoto qayb waxbarashada aadaa ugu faraxsannahay inaan kasoo qayb galno maanta waxbarashada jaamacadda mustaqbal xarigjarkeeda ayna nu noqoto waa jaamacaddii afraad ee kusoo gerisa degmada degmadana mar walba waxay uheelan tahay ama xoog iska saaraysaa in ay waxbarashada xooga saarto ka maamul ahaan ka degma ahaanna waan hambalyeelaynaa maanta aadaan ugu faraxsannahay inaan kasoo qayb galno
maanta waxaan halkan u taaganahay
furitaanka waa jaamacadda cusub ee laga furayo magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle almustaqbal university waxay tahay aqoon usoo korortay horumar usoo kordhay magaalada jowhar jowhar in maanta laga furo jaamacad waxay caddeen u tahay mas-uuliyiinteeda ugu horeeyo gudoomiyaha maamulka degmada jowhar hari habeen inuu u taagan yahay sidii horumar dhan walba ay ugu gaari lahayd degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe aan ugu mahad celinayno gudoomiye cismaan baari aan leenahay waad ku mahadsan tahay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiinta iyo maamulkii kasoo shaqeeyey in jaamacadda almustaqbal faraceeda jowhar laga furo iyagana waad mahadsantihiin aan leenahay sidoo kale dhalinyar haddii aad isku heshid gurigaadoo dhex joogtid reerkaadoo dhex fadhisid qoyska qeybaha kala duwan beertaada iyo xoolahaada adigoo falanayo in haddana jaamacadda aad ku dhex dhigatid gurigaaga dhexdiisa waa fursad aan la heli karin qof walbana soo mari karin sidaad ogtihiin sanado ka hor magaalada jowhar ee dhallinyarta kasoo qalinjibisa dugsiga sare waxay waxbarasho u aadi jireen gobolada dalka ee ugu soo horeyso caasimadda dalka soomaaliya iyo muqdisho qofkii ka baxa maanta magaalada jowhar ee aada muqdisho waad dareemi kartaa hooyana ugu horeynin aabbana ugu horeynin walaalna ugu horeynin heerka dhibaato uu mari karo inaad cid korfuul ku noqotid ama ijaar inaad noqo ijaare inaad noqotid culeys walbaad dareemaysaa laakiin maanta adigoo waalidkaaga ku dhex jiro walaalkaa ku dhex jiro deegaankaaga iyo degmadaada iyo gurigaaga dhex joogo in waxbarashadii lagugu keeno waa fursad kaloo qaali ah mudanna in laga faa'iidayso dhallinyarta iskugu jira rag iyo dumar waxaan kusoo waxaan usoo jeedin lahaa fursaddan ay noo keentay jaamacadda almustaqbal ee jowhar laga furay waa fursad inta badan aan la heli karin inaan ka wada faa'iidaysano haddeer waxaan ku hadlaya taytalka ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada waxaana ka mid ahaa maamulka sare ee jaamacadda almustaqbal sidaad hore wada ogtihiin waxaan ka mid ahaa mid ka mid ah macalimiinta iyo maamulka ka howlgelaya jaamacad ka mid ah jaamacadaha ku yaalay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaana diyaar u nahay degmadeena jowhar dhallinyarta ku nool qof weyn iyo qof yarba anagoo u fiirinayna dhaqaale anagoo u fiirinayna dana kale in dhallinyarteeni ay wax noo bartaan weliba si bilaash ah ay wax ku bartaan iyagoo magaaladooda jooga reerkoodana ku dhex jiro dhallinyaro marka waxaan leenahay aan isgarab qabsano si aan jaamacadda horumar u wada gaarsiin lahayn jaamacaddana waxay diyaar u tahay aqoonta heerarkeeda kala duwan ee lagu barto jaamacadda inaan ka hirgelino magaalada jowhar aadaad umahadsantihiin wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir abuukar wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiir shaashaa gudoomiyaha ahna duqa degmada jowhar gudoomiye cusmaan baarey dhammaan bahda saxaafadda martida sharafta leh kulli inta qof walba meeshaan fadhiya maqaamkii iyo mansabka ku fadhiyan ku salaama intaa kadib ka wasaarad ahaan maanta waxaa mudnaa xafladdan quruxda badan inuu kasoo qayb galo agaasimaha guud ee wasaaradda safaro shaqa awgooda waa anagaa matalayno anoo ku hadlayo magaciisa ama afkiisa waxaan aada u soo dhaweynaynaa ka wasaarad ahaan qeybta technicalka wixii policy iyo warkii wasiirka laga rabay wasiirkaa joogo weliba qeybta technicalka oo u sarreeya agaasimaha guud waxaan aada u soo dhaweynaynaa kambaskan cusub ee jaamacadda mustaqbal ka hirgelinayso degmada jowhar saa ka wareysaan degmada jowhar aniga dadkii iskuulka ka dhameeyaan ka mid ahay laakiin aanan helin fursadda ah in maxaalaha degmada ay wax ku bartaan kuna qasbanaaday inay degmada banaankeeda wax ku bartaan waxaan kaloon ku faraxsanahay inaan ka mid ahay macalimiinta jaamacadaha degmada jowhar ku yaalo anagoo anigoo experienseskeyga iyo maxaalilaha wax walbo aan awoodo aan ballan qaadayo in jaamacaddan cusub aan maxaalilaha ku contribute garaynayo ama aan kaga qayb qaadanayo jaamacaddan cusub waxaan rajeynaynaa jaamacadaha kale wax ka duwan inay la timaado sababtoo ah haddii la yihahdo jaamacadaha xag ku taalo tukalaa xag ku taalo tukalaa xag ku taalo oo wax farqi oo u dhexaynin micnaha jaamacadihii iyagaa isburihaya markaas laakiin markuu competition yimaado oo jaamacadba jaamacadda kale ay kaga duwan tahay wax un markaasi fursadihii dadka ay heli lahayna badanaya
ay noo tahay haddaan nahay maamulka degmada jowhar qaybahooda kala duwan anigoo ku hadlaaya codka golaha deegaanka
ee dowladda hoose ee degmada jowhar iyo magaceyga ba waxaan leeyahay farxad ay noo tahay waa idin hambalyeynayaa waxaan umaad celinaynaa marka hore alla subxaana wa tacaala marka xigta xafladdan qiimaha leh iyo abaabuldeeda waxaan leeyahay waa mahadsantihiin xiga qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markana waxaan siin doonaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada tacliinta salmaamulka hirshabeelle mudane abuukar xasan abuukar iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta hirshabeelle mudane cabdishakuur cabdulaahi axmed iyaga uu bogaadiyey furitaanka jaamacadda waxaan bogaadinayaa dahafurka jaamacadda ee mustaqbal kambaskeeda magaalada jowhar waxaan leeyahay horey waxaa magaalada uga jiray jaamacado waxay suurogeliyeen in qeyb ka mida baahidii waxbarasho ee jaamacadaha loo qabay ay fuliyaan oo ay wax ka qabtaan idinkana waxaan rajaynaynaa insha allah haddaad dhammaystiri kartaan qeybta harsanna dhammaystirtaan haddaadan dhammaystiri karinna meel fiican aada waxgeysaan runtii magaaladan toban sano ka hor dhinaca waxbarashada jaamacadaha siday ahayd iyo siday maanta tahay waxaa u dhexeeya farqi in jaamacadaha ay ku dhiiradaan inay kambasyo ka furtaan magaalada jowharna waxay muujinaysaa in magaaladu ay u diyaarsan tahay inay xambaarto in jaamacado laga furo dadkii wax ka baran lahaana ay joogaan waxaan rabaa inaan idiin sheego qof walba inay muhiim u tahay inuu kordhiyo waxbarashadiisa qof walbana inta uu waxyaqaano ayuu bulshadu ka duwan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaalana markuu qeexaayay kan waxbartay iyo kan aan waxbaranin halka uu kala geeyey waad fahamsan tihiin waxaan rajaynayaa insha allah in aqoonta la laba jibaaro gaar ahaan wiilasha iyo gabdhaha sanadkan jaamaca iskuullada ka baxay especially dadkeenna waxay u qabaan haddii la guursado inay waxbarashadu istaagayso wiilasha iyo gabdhahaba inta badan waxay dugsiga sare dhigtaan qeybtooda iyagoo ka dhararaya in iskuulku u dhammaado si ay u guursadaan waxaad awoodaa inaad iskuulka dhammayso guursato waxna barato stiil anoo da-daasa waxbaan baranayaa waxbarashaduna ma dhammaato oo ma lahan dhammaad ma lahan marka qof walba inuu mar walba ka fakaro inuu yacni hore u socdo waxbarashadiisana uu kor u qaado dhibka maanta soomaaliya haysta qaxa iyo burburka iyo dhibaatada leh waxaa horseed u ah oo qeyb ka ah dad intooda badan aan waxbaranin oo markii dagaalkii sokeeye ee dalka uu dhacay magaalooyinka soo galay oo dhibaatada taagan qeyb ka noqday markii dib loo yagleelay in dowladnimo la aado oo dowlad la dhisana waxaa qeyb ka noqday oo dowladnimadii hormuud u noqday dadkii burburka dhexdiisa wax ku bartay marka mar walba inta aad wax barato waxay la eg tahay inta aad bulshada aad ku dhex jirto aada wax u tari karto waxna ka bedeli karto haddaadan waxba aqoonin naftaadana waxba uma tari kartid bulshada aada la nooshahayna waxba uma tari kartid sideeda bannaanna qofka inuu dhasho oo isagu aan waxba dadka kusoo kordhinin uu dhinto culays uu adduunyada iyo dadka ku haayo waay laakiin aada listi markaad dadka aada yacni adduunyadan timaado ilaahay macnuu kuu keenay ee wuxuu kuu keenay inaad caabuddo adduunyadana aada wax kusoo kordhiso marka inaad noqoto qof noloshiisana saameyn ku leh bulshadana saameyn ku leh oo saameyn wanaagsan bulshada ku leh inaad noqotid waxaan rabaa ugu dambeyn inaan halkan dardaaran kooban uga jeediyo jaamacadda mustaqbal kambaska jowhar waxaan leeyahay maamulka jaamacadda waxaad ku dadaashaan macalimiin taya leh oo ardayda waxay barayaan iyaga garanaya inaad u keentaan inta badan marka la yiraa la joogo jaamacadda macalinku waa hage waa tilmaame iskuulka iyo jaamacadaha way kala duwan yihiin waxaa kula fadhiya qof weyn oo laga yaabo marka mararka qaar in macalinka arday ka weyn ay fadhiyaan jaamacadda oo ay dhex fadhiyaana laga yaabaa marka waa macalin garan kara waxa uu dhigaayo iyo siduu u dhigaayo iyo cidduu u dhigaayaba kala fahmi kara waxaa jiro marka macalimiinta laba nooc waaye macallin wuxuu macallin noqdaa markuu ka baxo dugsiga sare ayuu macallin noqdaa adlista isagoo muddo macallin ahaa uu jaamacaddii markuu dhammeeyo haddana macallin sii noqdaa haddana waxbarashuu kusii dhex jiraa isagoo macallina ayuu waxbarasho kusii dhex jiraa macallinkaas haddii loo keeno arday formal education ah ama arday informal education ah labadaba luuqadda lagula hadla wuu garanaya wuu yaqaanaa waxaa kaloo jira nin aan weligiis macallin noqonin oo laga yaabo markii eh, dugsiga sare uu dhameeyey iyo markuu jaamacadda ka baxay toban sano inay udhexayso oo tobankaas sano wax uu qabta aan jirin ayaa jaamacadda markuu ka baxo wuxuu noqonayaa macallin uu noqonaya wuxuu rabaa marka inuu arday waxbaro isagaanan baysig ahaan macallin ahaan u dhisnayn oo aanan u dhisnayn laakiin wuxuu yaqaanaa maadadiiu yaqaanaa macallinka noocaasa arday wax ma gaarsiin karo aniga seventeen eighteen yearsaan macallin soo ahaa oo aan wax dhigaaye marka waxaan kula dardaarmayaa maamulka jaamacadda in macalimiin tayo leh oo ardayda wax fahamsiin kara ay jaamacadda u keenaan magaalada waxaa jooga jaamacad a jaamacad b jaamacad c idinka d aad noqoteen haddii marka jaamacadihii joogay eh, waxay idinka haystaan space ah inay magaalada idinka soo horeeyeen space ah inay macalimiin hayaan haddaad la timaadaan macalimiin macalimiintooda ka taya sarreyso waxaa laga yaabaa inaad space heshaan haddaadan la imaana marka horeba jaamacada waa ku yaaleen culaysaad magaalada kusoo kordhinaysaan marka si magaalada aadan culays ugu soo kordhin oo aad horumar u keentaan macalimiin tayo leh oo ardayda fahmi kara inay mustaqbal la timaado oo la yidhaahdo ardayga mustaqbal ka soo baxa marka shaqo la siiyo oo isbitaal e uu tago ama dowlad uu tago waa arday aan u baahnayn in dib loo celiyo oo isku filan yahay in la dhihi karo marka insha allah ha la dadaalo ardaydana waxaan leeyahay specially dadka sanadkan dhameeyey dugsiga sare in jaamacadaha ay yani aadaan maadooyinkoodana aan loo doorin ogaada fariintayda ugu dambeysa waaye arday walba oo loo dooro maadada uu dhiganaayo mustaqbalkeeda waxba kama faa'iidaayo maadada aad baranayso ee jaamacadda aad ka qaadanayso ama kuliyadda aad jaamacadda ka qaadanayso waa inay adiga kaa timaaday sababta ay kaaga timaadayna aada garanayso inay kaa timaado sababta ay kaaga timaadana aada garanayso dhibka haddaan aragnay maxaa ka mid a waxaa arkaysaa ardaya wuxuu jaamacadda ka dooranayaa inuu naarsin barto jaamacadduu dhammaynayaa macallimnimuu ku shaqaynaya adiga haddaad macallimnimo ku shaqaynayso waayo aada naarsin u dooratay markii hore hadda macalimiinta ee- ee waxbara ee wasaaradda waxbarashada ay qaadato waxaa ku jira arday medicine bartay arday narsin bartay haddiiba aad rabto inaad macallin noqoto waayo aad narsin iyo medicine u baranaysa arday kale wuxuu jaamacad ka qaadanayaa journalism wuxuu ku shaqaynayaa farmashuu ka shaqaynayaa oo oo dib wuxuu u baranayaa eh, bishacaas uu tagaya ama farmacology uu baranaya farmashuu joogaa journalism uu bartay arday kale waxaad arkaysaa wuxuu dooranayaa education uu dooranaya wuxuu ka shaqaynayaa engineering uu ka shaqaynaya ma aha marka waxaan iswaafaqsanayn waxa ardayga uu rabo iyo waxa waalidka uu rabo waxaad waalidka ku qancisaan aniga tanaan awoodaa tanaan kasoo bixi karaa waxaan inaan barto waa mahadsantihiin mustaqbal eh, university welcome jowhar
wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle Een, waxaa u sharafa inay kasoo qayb gasho furitaanka kambaska ee laga furaayo magaalada jowhar oo ah caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle Ee, waxaa naga aadan een, laba qodob mid dardaaran ah iyo mid soo dhoweyna Een, haddii aan ku hormaro qodobka koowaad waa soo dhoweynta Een, wasaaradda waxbarashada waxay kusoo dhoweyneysaa marku horeyso gacmo furan Een, hadday tahay een, farsamo iyo soo dhoweyn kalaba sidaas ogtihiin wasaaraddu waxay leedahay xafiiska diiwaangelinta waxbarashada sare oo jaamacadaha ah waxaan ku boorinaynaa jaamacadda mustaqbal inay la xiriirto xafiiskaas Een, waxaa kaloo kusoo dhoweynaynaa magaalada caasimadda ah oo ay joogaan arday tiro badan oo runtii u baahan inay wax bartaan ayagoo jooga aqaladooda la nool waalidadooda haddii aad garateen waad ku mahadsan tihiin waa idin soo dhoweynaynaa idana runtii
midda dardaaranka haddii au gudbo annagu haddaan nahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle haddii lakala saaro waxbarashadu waxbarasho si aa ogsoon tihiin al- waa isku dhammaan waaye haddana waxaa leeyahay waxbarashada iyo tacliinta sare waxbarashadu waa bilowga ama ibtidaa'i ilaa dugsiga sare ayaa qayb noo ah jaamacadahana waxay tahay qaybta waxbarashada sare shaqaalaha wasaaraddana waa u kala qaybsan yihiin qolaba meel ayay markaasi ka shaqeeyaan dugsiyada hoose dhexe sare waxay leeyihiin imis oo ardayda eh, lagu ilaaliyo qaabkooda iyo nidaamkooda waxbarasho jaamacadahana waa la mid jaamacadda markii la furaayo waa ognahay howlo adag ayaa lasoo maraa annagu waxaa naga qusayso ka wasaarad ahaan inay jaamacaddu tahay mid taya leh oo ardayga ka soo baxaayo uu noqonayo mid naftiisa anfacayo dadkiisa anfacayo dalkana anfacayo waa soo booqon doonaa venuega ama meesha wax lagu bari doono hadday munaasab ahayn inkastoo ardaydu markay yar yihiin eh, iyo markay waaweyn yihiin isku mid ahayn oo dad- ardayda waaweyn oo jaamacadaha joogaan ayagaba ay kala garagaraan meesha wax lagu barahayo inay tahay meel munaasaba iyo inayn ahayn Eh, haddana wasaaraddu xilaa ka saaran in la fiiriyo goobaha waxbarashada kormeera ku tagnaa Een, waxaa loo baahan yahay meel munaasib ku ah waxbarashada Een, dardaaranka ugu weyn wuxuu yahay een, muqararka haddii aad tiraahid kulliyad caafimaad ama medicine adhigaa oo aadan een, ilmaha aada barto nurses oo aad tiraahid waxaad ka qali jibiseen medicine wasaaradda xilaa ka saaran haddii aad tiraahid een, waxaan furaa kuliyad een, waxbarasho kuliyad waxbarasho oo runtii ah kuliyadaha ugu culus kuliyadaha ugu culus marka la yidhaha jaamacadaha maadaama macalin maado kasta la rabo macalin inoo dhigo Ee, dhowr iyo toban maado waaye dugsiga sare loogu talagalay maado kasta waxaa la rabaa inuu macalinku soo takhasus mid meejara iyo mid maynara oo markaasi uu oy u tahay een, qaybta koowaad hadduu ku takhasuso fiisigiis oo kale in loo daba dhigo maado oo option kale uu asiga markaas uu oo maynar u ah marka aad ayay u culus tahay Een, hal macalin ma dhigi karo chemistry inuu arday baro physics baro biology baro xisaab baro tarbiya baro juqraafi baro taariikh baro haddana yidhaho macalin waxaa soo saaray oo oo education ah oo wax dhigi karo aad ay u culus tahay wasaaraddana waa og tahay laakiin baahiyaha jiro dalka baahiyaha jiro dalka ayaa m- mar kastaba eh, dabin ama xarig ku hayo eh, wasaaradda waa ka gudbi doonaa insha allahu tacaala Een, jaamacadda waxaa kula dardaarmaynaa een, inay noqoto mid tayale oo soo saarto dad tayale guudahaan dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada raadiga isna aan toddobaadkan kusoo qaadanay munaasabad xarigaa loogu jiraya jaamacadda mustaqbal faraceeda magaalada jowhar intuu socday anigoo wasaarada idinla socodsiinaya barnaamijka dhanka iyo farsamada waa injineer sekitan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiisa waxaa idinkaga tegayaa nabadgelyo